بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيسر مكتبة الدعوة السلفية في نيروبي أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح أصول السنة للإمام الحميد رحمه الله لفضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن علي فرائض حفظه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد آن مؤلفka raximah اllah waxa inoogu dembeeyey hadalku yidhi waman zacma wnaquul araxmanu calى alcarshi istawى waman zacma gayra hada fahuwa mucaطinu jahmi waxaynu sheegnay ahlu sunati waاljamaaca sifaadka ilaahi caza wajala iyo muctaqadka ay ka qabaan iyo inay dhammaantood ay sugayaan malifku waxa uuna yidhi markuu sifaadka qaarkood tilmaamay wamaa ashbaha hada min alqur'aani walxadiid laa naziidu fiihi walaa nufasiruh wanaqifu calaa maa waqafa calayhi alqur'aanu wasunna waxaynu nidhi wanaqifu maa waqafa calayhi alqur'aanu wasunna waa qaacido ay ahlulcilmigu ka sheegeen qaacidadaas maxayd qaacida min qawaacid ahli اlcilmi fi sifaada ayuu mualifku tilmaamaya waynu dhib hadalkaa uu ka tilmaamay ma hiya hadi اlqaacida nacam may wanaqifu calaa maa waqafa calayhi اlqur'aan waالsuna nacam la nufasiru way ka horeysaa lafdiga wanaqifu calaa maa waqafa calayhi اlqur'aan waالsuna waa idin hoos marta aye waxaynu nihi qaacidadu halkaa sheeku ka tilmaamaya waxaa la yidhaahdaa oo meeshaynu hadalka ibnu cabdibar kusoo aroorinay waxay ahlu si cilmigu yidhaahaan marka ay marka ay soo khulaaseynayaan asmaa ullahi wa sifaatuhu tawqiifiya laa majaala lilcaqli fiiha naqifu maa calaa maa waqafa calayhi alqur'aan wasuna saasuu malifka tilmaamay asmaa ullahi caza wajala wa sifaatuhu tawqiifiya asmaada ilaahay jala wacalaa iyo sifaadkiisa waxaa loo daba fadhiisanayaa naska qur-aanka ayaa loo daba fadhiisanaya adilada ayaa loo daba fadhiisanaya ma jiro laa magac magacaanta ilaahay ka mid ah oo ay dadku xaq u leeyihiin inay sugaan ama sifo sifaadka ilaahay ka mid a ilaa wax qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam ee saxiixa ahi ay ku soo aroortay mooyaane nacam markaa sheekhu wuxuu leeyay naqifu calaa maa waqafa calayhi alqur'aan wasuna waxaynu ku koobsanaynaa wixii kitaabka iyo sunnada ku soo arooray waa halka imaamu axmed uu ka yidhaahdo laa natajaawazu alqur'aana wasunna qur-aanka iyo sunnada la dhaafi maayo waayo ilaahay jala wacalaa waxa u cuntama ee asmaaa ama u cuntama ee sifaada khalqigiisu ma garan karaan caqligooduna ma gaari karo sidaa awgeed ban waxanu ihi ilahay in lagu magacaabo ma banaano maxay in lagu magacaabo asmaa aan kitaabka iyo sunnada ku sugnayn maxaanaynu ka misaalinay magaca la ydhaa rashiid ilaahay asmaadiisa inuu ka mid yahay wax daliila looma hayo sida awgeed inaad u bixiso awlaadaada ama qofka uu la baxo cabdirashiid waa laga fiican yahay oo ay yidhaheen culimadu waa mid aan banaanayn ayib naam laa naziid lqur'aana walaa nufasiruhu waxa aynu ka sheegnay qaacida ahlulcilmigu ay yidhaahdeen amiruha kamaa jaat oo waxa weeyaan kusoo aroortay sifaadka ilaahay marka laa naziidu walaa walaa nufasiruhu muxuu sheekhu uga jeedaa macna ma laha miyuu uga jeeda walaa nufasiruhu markuusaa leeyahy muxuu uga jeeda haye haye hal macno sheeg laba macno misaal ay kayfiyadu samayn mayno ayib aywa tafsiir daahirkeeda khilaafaya ku fasiri mayno waxaan halkan tilmaami lahaa faa'iido aanaynu xalay tilmaamin faa'iidadaas waxay tahay bacdu alculamaa ayaa waxay arkeen aathaar badan oo culimadii salafka ka sugan oo ku soo aroortay sifaadka iyo asmaada markaa ay sifaadka ilaahay ka warramayaan iyagoo leh laa nufasiruhu ama amiruha kamaa ja'at min gayri tafsiirin dabadeedna waxay u fahmeen oo yidhaahdeen nusuustaa sifaadka waa la soo warinayaa waana la sheegayaa wax macnaana la saari maayo macne ay leeyihiin dadkana loo sheegi maayo lana macnin maayaba oo waxaanu nufawidu cilmaha ila allah macnaheeda iyo kayfiyadeedaba ilaahay baanu u tala saarayn ayib hadalkaasi hal huwa kalaam mustaqiim nacam hadalkaasi ahlulcilmi waxay tilmaameen inaanu ahayn war sax ah oo min gayri tafsiirin aanay macnaheedu ahayn tafsiirba yaa yaan la macnaynba waayo qur-aanka waxa weeyaan ilaahay wuxuu sheegay inuu yahay waxa weeyaan hanuun ilaahay wuxuu sheegay inuu yahay bilisaanin carabiyin mubiin ilaahay wuxuu sheegay inuu macnihiisu waadix yahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir marka in la yidhaha aayaadkii axkaamta ku soo arooray iyo kuwii qisaska ku soo arooray ee qur-aanka ka mid ahaa iyo ku dhammaantood waa la fasirayaa aayaadkii qur-aanka ahaa marka laga reebo aayaadkii kusoo arooray ilaahay sifaadkiisa iyo waxa weeyaan wixii ilaahay u cuntama kuwaa macnahooda garan mayno macnaheedu maxaa ka soo baxay qur-aanka intii kalena waa lagu caddeeyey wixii ilaahay xaqu lahaana laguma caddayn baa ka soo baxaysa war saxa markaa maha marka macno way leeyihiin laakiin macnaha ay leeyihiin maaha macno basharka macnaha maaragtay basharku ilaahay ay ku shabahaan ma aha waxaa laga ilaalinayaa tashbiih iyo in ilaahay khalqigiisa lagu shabaho macnaheedana waa la sheegayaa waana la rumaynayaa min gayri tafsiirina ahlulcilmi waxay uga jeedaan tafsiir khilaafkee khilaafaya daahirkeeda bal hadda aan kuu sheego warkaasi inuu sidaa yahay maxamed ibn xasan ashaybaani waa saaxibu eesh saaxibu abu xaniifa waxa uu yidhi itafaqa alfuqahaau kulluhum min almashriqi ila almaqribi يعني فقهاء أهل السنة على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما, بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء هذا الكاس إمام محمد الحسن الشيباني وحاوت المامية إن تفسير كالديدي وياي تفسير خلاف آية ظاهر كالنصوص توحي كموغضة إنه يهي وأنا عديني أرنت هذا الكيس ويري فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعه يا من غير تشبيه ولا وصف أي ولا كيف ولا تفسير تفسير تفسير يخالف ظاهرها أيانا أيانا لو جيدا مسألة سنا اه ويكو عد هاي أرنتاسي واتنين لو سلف كميدا لقصوى النقليي مركي لقو يري اه وحويان آيات كصفات كإلهي كسو عروري هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلهي صفات لي كسو عروري بل كورن حالكو مركز وحو يري waa waa la rumaynayaa waana la warinayaa rasuulkii rasuulka sida maaragtay uu ula yimi waxay la mid yihiin ayuu yidhi aayaadka sifaadka iyo xadiis sifaad kusoo aror waxay la mid yihiin adilada salaada iyo soonka iyo kuwa lamidkaa lasoo aror kusoo arortay siday kuwaasiba macno u leeyihiin macnahooduna macno xaqa u yihiin nebi maxamedna la wada yimi ayuunbay kuwana nebigu ula yimi calayhi salaatu wasalaam iyagana sidaas ay waxa weeyaan kuwaa loo sugayo oo kale ayaa la sugaya waay marka salafku may qabin waxa la yidhaha tafwiid lmacnaa in la yidhaahdo asmaada iyo sifaatku asmaada ilaahay sifaadka ilaahay macaani ma laha sidaas may qabin salafku oo wax caqiidadoodii ka mid ahay ka mid ah may ahay waay wuxuu yidhi sheekhu wanaqulu waxaanu odhanaynaa الرحمن الله الرحمن كاهي على العرش عرشك أيو استوى كسرية استوى الرحمن على العرش استوى ألقى شاق وحكة المامية إلهي إنه خلقه سكسر إلهي جل وعلا إنه خلقه سكسر أهل السنة والجماعة وحيا ميسيه إلهي جل وعلا إنه خلقه سكسر عال على عرشه عرشه سمتكسر فوق سبع سماوات سمد التضباط carshigiisa oo ka sarreeya ilahay inuu kasii sarreeyo ayay ahlu sunnati waljamaca aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin ilahay inaanu khalqigiisa ku dhex jirin ayay aaminsan yihiin khalqigiisa inaanu ilaahay ku dhex jirin ayay aaminsan yihiin nusuusta baabkaa kusoo aroortay ee ku tusinaysaa ilaahay jala wacalaa inuu khalqigiisa ka sarreeyaana aada iyo aad ayay u badan tahay nusuusta baabkaa kusoo aroortay marka waxay sugayaan culuw illaahi calaa khalqihi inuu ilahay khalqigiisa ka sarreeyo caaliya waxaa adilada ku soo aroortay aad bay u badantay masaladaas ahlucilmigu kutubbay gaar ah ayay kelideed ka alifeen waxaa ka mid ah ilaahay waxa uu ihi wahuwa alcaliyu alcadiim ilahay wuxuu ihi sabbix isma rabbika alaclaa waxaad xumeyn ka nasaadaa rabbigaaga sarreeya buu ilahay ilahay wuxuu ihi wahuwa ilaahay alcaliyu allaha sarreeya wey alcadiimu allaha weyn wey ilaahay jala wacalaa waxa uu sheegay inuu addoommadiisa ka sarreeyo ilaahay wuxuu uhi wahuwa alqaahiru ilaahay waa ka cid walba qasba ee cid isagay ka qaalib noqota aanay jirin wahuwa alqaahiru fowqa cibaadi ilahay wuxu uhi ilaahay waa ka addoommadiisa qasba ee cid ka awood badanee aanay jirin fowqa cibaadihi xaala kownihi fowqa cibaadihi xaalu ilahay addoommadiisa ka sarreeyo isagoo ilaahay ka sarreeya ayuu haddana ilaahay uu yahay qaahirun lahum ilaahay jala wacala waxa uu waxa uu yidhi yakhaafuuna rabbahum min fowqihim wayafcaluuna maa yumaruun rabbigood bay ka baqanayaan dadyooga muuminiinta xaal uu rabbigood ka sarreeyo ya wayafcaluuna cafwan yakhaafuuna rabbahum min fowqihim wayafcaluuna ilaa waxay samaynayaan maa yu'maruun malaa'igta ku saabsaneed samaayadaas ilahi wuxuu uhi malaa'igti rabbigood bay ka cabsanayaan xaal uu rabbigood ka sarreeyo wayafcaluuna way samaynayaan maa yu'maruuna waxa la farayna way samaynayaan oo ilahay ma caasiyaan malaa'igtu saasay ilahi jala wacala nusuusta ku soo aroortay ilaahay inuu inuu inuu khalqigiisa ka sarreeyo waxaa ka mid a nusuusta tilmaamaysa in ilaahay waxyiga uu soo dejiyey xaggiisa wax ka yimaada ya ilaahay jala wacala wuxuu yihi yudabiru alamra min alsamaa'i ilaa fayn ila alardi ilaahay jala wacala wuxuu yihi maamulka ayuu ilaahay amarka ayuu ilaahay iyo iyo iyo xukunka iyo qadaaga ayuu ilaahay daberaaya dadka ayuu ilaahay maamula min asamaa'i buu maamulkaasi ka yimaadaa ila alardi buu ilahay yihi dhulkan usoo degaa ilaahay casa wajalla xukunkiisa iyo maamulkiisaasi waa waxaa ka mid a ilaahay aayaadka qur-aanka ilaahay uu yihi innaa naxnu nazalna dikra annagaa waxaanu soo dejinnay hanuunka iyo waxyiga iyo waxa uu nebi maxamed ku baaqaayo annagaa soo dejinay ya waxaana la yaqaanaa shayga soo la soo dejinaya inuu xaggee ka yimaado xag sare kor inuu ka yimaado waxaa aayaad qur-aana ilaahay waxa uu ku tilmaamay inuu qur-aankan iyo waxyigan uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inay tahay tanziilun min xakiimin xamiid alla xakiima oo waxa weeyaan xikmaddiisu aanay lahayn khalad iyo wax isweydaarasho ah oo aada u xukunkiisa iyo waxa uu xukumaa muxkam uu yahay maamulkiisuna muxkam uu yahay xamiidna ahoo la mahadiyo xaggiisa inay ka timi waxyigaas oo ka soo degay waxaa ka mid a nusuusta tilmaamaysa ilaahay inuu qur-aanka markuu ka warramayo yihi innaa anzalnaahu fii leylati alqadr yaa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim ba ilahay markale yidhi marka nusuusha tilmaamaysa waxyiga iyo inuu ka soo degay ilaahay agtiisa dhammaanteed waxay tilmaamaysaa ilahay inuu naga sarreeyo waxaa ka mid a nusuusta tilmaamaysa ee qur-aanka ka mid a in acmaasha dadku ilaahay xaggiisa fan loo qaado acmaasha dadka in loo qaado ilaahay xaggiisa ilaahay iyo inay malaa'igtu ilaahay xaggii inay inay markaa waxa weeyaan inay samada fantaan oo ilaahay xaggiisa ay ay tagaan ilaahi yascadu lkalimu ayibu waalcamalu asaalixu yarfacuhu ilayh xaggiisa ayaa camalka saalixaay keli kelimka wanaagsan iyo camalka wanaagsan ilaahay xaggiisu ayuu fantaa oo u koraa walcamalu saalixu yarfacu camalka saalixaana rafciya kelimka ayibka ah ilahi wuxu uhi tacruju lmalaaikatu wاlruuxu ilayhi malaaigtu waa iyo iyo malaku jibriilba ilaahay xaggiisa waxa weeyaan samada ayay fantaan oo xaggaas u kacaan fii yowmin kaana miqdaaru hamsiina alfa sana nebiyullaahi ciise markay gaaladu tilmaameen inay dileen oo ay sheegteen oo yidhaheen waa salbinay ilahi wuxu uhi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahu ilaahi wuxuu yihi manay dilin manay salbinin laakiin ilaahi wuxuu yihi mid iyaga ka mid a ayaa nebi ciise loo eekeysiiyey markaasi isagii dileen nebigii xaggee la geeyey ilahi wuxuu yihi bal rafacahu allahu ilayh ilaahay baa xaggiisa u rafciyey nebiy llaahi ciise walihaada nebiy llahi ciise samaawaadku jooga waanu noolyahay xata laan muu dhiman nebigeenuna calayhi salaatu wasalaam markii la dhelmiyey wuu arkay nebiy llaahi ciise calayhi salaatu wasalaam nacam waxaa ka mida nusuustaas nusuusta sheegaysa ilaahay jala wacalaa inuu carshigiisa ka sarreeyo ina rabakm allahu aladii khalaqa asamaawaati walarda fi sitati ayaami uma istawaa cala alcarsh allahu aladii rafaca asamaawaati bigayri camadin tarawnaha ya ilaahay aayadda hore wuxu uhi ina rabakm allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda fi sitati ayaam ilaahay samaawaadka iyo dhulalka toddoba cisho gudahood buu lix cisho gudahood buu ilahay ku abuuray uma istawaa cala alcarsh dabeedna ilaahay carshigiisuu ka sarreeyey istawaa salafku waxay kuku fasireen calaa iyo irtafaca iyo sacida ya calaa iyo irtafaca iyo sacida waa sad waa macaani meel isugu tegaysa dhammaantood dhammaanteed macaani meel isugu tegaysa weeyaan nacam waxay ku fasireen selafku sida ay u badan yihiin cibaaraadkaas cala iyo irtafaca iyo sacida macnaha afraad oo selafka laga soo naqliyey ayaa jira oo ah istaqara istaqara macnaheedu waxay la mid tahay macaanida hore ah calaawa iyo iyo irtafaca iyo kuwa la midka ah abu caliyat alriyaaxi mujaahid ibnu jabar rag kale oo ta culimadii taabiciinta ka mid a qaar kale oo waxa weeyaan culimada sunnada ka mid a culimadii luuqada waxay sheegeen istawa macnaheedu inay saata nusuustaasina markaa waa ka mid nusuusta tusinaysa ilaahay jala wacalaa culuwigiisa iyo ilahay inu khalqigiisa uu ka sareeyo ilaahay waxau yihi allahu aladii rafaca samaawaati bigayri camadin tarawnaha ilaahay waa ka rafciyey samaawaadka tiirar iyadoo hayaa aanu jirin ayuu ilahay toddobadaas sama saa kor ugu qaado uma istawaa cala alcarsh alraxmaanu cala alcarshi istawaa toddoba meeloodoo qur-aanka ka mid ah ayaa aayaddaasi ayay ay qadiyaddaasi kusoo arortay nus waxyaabaha ku tusinaya ilaahay inuu khalqigiisa ka sarreeyo jala wacalaa ee aayaadka qur-aanka ahi aada iyo aad ayay ayay u badan yihiin kuwaas aynu sheegnay ayaa ka mid a nebiga sala allahu calayh wasalam haddii aynu eegno axaadiistii ka soo aroortay rasuulka sala allahu alay wasalam waxaa ka mid ah nebigeenu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi alaa taamanuunii wa ana aamiinu man fi samaa miyaanaydun i aaminaynin oo igu kalsoonaanaynin iyadoo buu i aaminay buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam allaha idinka sarreeya hal masalad ogaanaysa alaa taamanuunii waana aamiinu man fi samaa hada alxadiis fi saxiixi alimaam albukhaari wa fi saxiix imaam muslim nebigeenu calayhi salaatu wasalaam amiinu hadihi alumma waxa uu ku sheegay saxaabi saxaabadiisa ka mid ah isagana waxaa loo yaqaanay inuu yahay moxamed alamiin ummaddiisana amiin waxaa u ah abu cubayda yeesh caamir ibnu jarax waa min baab ilfaa'ida taas nebigu wuxuu leeyay miyaa maxaa ii aamini weydeen ama maxaa iigu kalsoonaan laadihiin gaaladii uu nebigu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam iyadoo uu i aaminay allaha idinka sarreeyaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam nusuusta fi sama ay ku soo aroortay sida xadiiskaa nebiga alaa taamanuunii an aaminu man fi samaa iyo aamintum man fi samaa'i an yaksifa bikum alard ilahi wuxu uhi ma waxaa ka aamin noqoteen allaha idinka sarreeya ee samada ka sarreeya in waxa weeyaan uu dhulka idinla jaro miyaa ka aamin noqoteen kuwii nicaasi nusuustaasi fi samaa culimadu laba macnay saareen nusuustaa fi samaa kusoo aroortay laba macno ayaa la saaray macnaha koowaad waa in la idhaahdo fi samaa'i ay fi lculuwi oo samaa macnaheedu samaa yasmu luqada carabeed macnaheeda waxay ku tahay calaa yacluu marka asamaa waa alculuw samaa yasmu samaa'an calaa yacluu culuwan marka fi samaa'i ay man fi lculuwi bay noqonaysaa allaha idinka sarreeya saa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray fi samaa'i in la idhaha samada waxaa loo jeedaa samaawaadka markaana maxaa lagu macnaynayaa man fi samaa'i man cala asamaa'i oo fi bimacnaa eesh bimacnaa cala xuruufta jarkuna waxay culimadu luqadu isla ogol yihiin ana bacdaha yanuumu eesh can bacdin xuruufu ljar yanuumu bacduhaa can bacdin xuruuf xuruuf jirka waxaa jira kala naa'ib noqda oo fi samaa markaa inay fil culuwi inay tahay fiidu bimacnaa calaa inay tahay maxaa ku tusinaya waxaa ku tusinaysaa dee waxaynu isla ogol lahay ilaahay jala wacalaa inaanay samaawaadku koobi karin walaa yuxiituuna bishayin min cilmihi soo lama odhan ilaahay caza wajalla khalqigiisu ma ixaateeyo khalqigiisu makhluuqaadkiisu ilaahay ma koobi karaan markaa samaawaadki dhulal samaawaadku ilaahay ma ixaateyn karaan oo lama odhan karo ilahay samaawaadku ku dhex jira taa waa laisla ogolay fiina inay qur-aanka ugu soo aroorto fi samaa'i iyo bimacnaa calaa inay ugu soo aroorto qur-aankay ku taalla wala usallibannakum fii juduuci nakli macnaheed waa maxay wala usallibannakum fircoon muxuu ku yidhi nebiyullaahi muuse iyo nimankii saxarada ahaa ee waxa weeyaan yidhi aamanaa birabbi muusa markay da mucjisadii nebiyullaahi muuse arkeen nimankii saxarada ahaa markay nebi muuse rumeeyeen wuu u hanjabay wuxuu ku yidhi walaa usallibannakum fii juduuci nakli waxaan idinku salbin oo aan idinku toogan intaan idinku xidhxidho jiridaha waxa weeyaan geedka la idhaahdo timirta marka fii juduuci nakli ma timirta dhexdeeda idin gelinaya maya jirida dhexdeeda idin gelinaya maya qofka la salbinayo dee tiir tii ama ama tiir ama geed ama waxa layaabo lamidka ah ee la tooganaya ayaa lagu xidha lama dhexgeliyadi man umana jeedo waan dhexgelinaya marka fi bimacnaa calaa weyaan halkaas walaa usalibanakum fi juduuci nakli ay calaa juduuci nakli calaa juduuci nakli marka fi samaai macnaheeda waa sidaas nabigu sala allahu alayh wasalam waxau inoo sheegay oo nusuusta ka mid ah axaadiista kusoo aroortay saxiixa bukhaariyo muslim ba ku taala xadiiska macruufka taqaanaan nebigu wuxu uhi yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatu bileyli wاnnahaar wayajtamicuuna fi salaati alfajri wa salaati alcasr uma yacruju اladiina baatuu fiikum fayasأlhm wahuwa aclamu bihim kayfa taraktum cibaadii fayaquluuna taraknaahum whm yusaluun waataynaahum wahm yusaluun nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu hi waxaa isu kin bedelaya malaa'ig oo qolana samada fuulaysa qolana samada way kasoo degaysa nebigu wuxu uhi malaa'igtaasi habeenkii iyo maalintii bay isbedelaya qolana habeenkii soo degaysaa qolana maalintii ayay soo degaysaa samaday ka imanayaan yatacaaqabuuna fiikum malaaikatu billeyli wamalaaikatu binnaar waxaynay id waxayna isbedelaan nebigu uhi salaada subax iyo salaada casar kuwii idinla joogay ayaa ilaahay xaggu ilaahay idinka xigo u kacaya ya samada u kacaya uma yacruju aladiina baatu fiikum markaasuu ilaahay wuxuu weydiinayaa isagoo iyaga uga aqoon badan axwaasha addoommadiisa ayuu iyadu wuxuu ku odhanayaa kayfa taraktum cibaadii addoommadaydii ka warrama aa ka timaadeen markaase waxay odhanayaan taraknaahum hum yusalluun addoommadaadi ilah waxa ka dhimi iyagoo tukanaya oo ku caabudaya kuu sujuudaya kuu rukuucaya wa aataynaahum hum yusalluun waxaanaanu u tagnay iyaga oo waxa weeyaan tukanaya shuuf salaadu cadamaday leedahay culimadu waxay odhan bal ka warran ninka malaa'igtu aanay aragba laa fi subxi walaa fi lcasri ya kaa xiriidi way baada sheekh ya wuxuu yihi imaam ibnu khusayma ibnu khusayma waxaa la dhaha moxamed ibnu isxaaq ibnu khusayma abu bakr ibnu khusayma wuu caan ku yahay waa axad culamaء اlxadiid waana waana shaykhun kabiiru min aimati shaaficiya waa caalim weyn oo culimadii shaaficiyada iyo culimadii ahlulxadiidka ka mid ah kutub aad u qiimo badan buu leeyahay waxaa ka mid a kitaabka caanka ah ee la dhaha صaxiixu ibnu khusayma raximah اllah raxmatan waasica wuxuu leeyahy kitaab la dhaha kitaabu tawxiid oo aad iyo aad u qiimo badan oo uu ku ururiyey adilada xadiiska nebiga calayhi isalaatu wasalaam ayo aayaad qur-aanaba leh oo uu ku caddaynayo ahlu sunnati waljamaaca iyo dadkii toosnaa iyo culimmadii sunnadu waxay ilaahay ka aaminsan yihiin wuxuu xadiiskan markuu soo arooriyey wuxuu yidhi imaamu lkhusey ibnu khuseyma wuxuu caan ku yahay naanays waxaa la dhahaa imaamu la'ima imaamu ala'ima ahlulxadiis haddaad kutubtooda ku aragto qaala imaamu la'ima ama ibnu khusayme ardaydiisa aad ku aragto ardaydiisa ibnu xibbaan baa ka mid a raximah ullah haddaad saa ku aragto waxaa waxaa loo jeedaa abubakr ibnu khusayme wuxuu yihi fi lkhabri maa baana wahabata wasaxa ana allaha tacaala fi sama ana allaha caza wajalla fi samaa xadiiskaa waxaa ku sugan oo ku cad inuu ilaahay addoommadiisa ka sarreeyo wa ana almalaa'ikata tascadu ilayhi min addunya iyo inay malaa'igtu adduunyada intay ka tagaan samada qabtaan oo xaggaa ilaahay uu ka xiga ay qabtaan laa kamaa zacamat aljaamiya almucaailatu ana allaha fi dunya ka huwa fi samaa'i wuxuu xadiisku daliilu yahay inaanay siday jahmiya sheegayaan iyo dadkii lumay ilaa inaanu meel walba joogino waxa weeyaan ayay tilmaamaysa xajat lwadaac nabigeennu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka soo arooray war cajiiba nebigu markuu carafa dadka wacdiyey khalqiga carafa isugu yimina waxaa la dhaha dadkii ugu badnaa ayay ahaayeen ee waktigaa nebiga calayhi salaatu wasalaam meel uu dad kala hadlay isugu yimi dadka qaarkood waxay dhahan boqol iyo afar boqol iyo afar iyo labaatan kun dad khalqi ah ayaa joogay maalintaa nebiga calayhi salaatu wasalaam carafa uu ka hadlay dabcan diyaarado iyo maraakiib iyo wax la raaca may jirin lug baa lagu xajin jiray markaa sida maanta dadku u badan yihiin dee maalintaa way ka duwanayd duruuf baanay lahayd hase yeeshee rasuulka dad badan ayaa la xajiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dadkii maqleen nebi maxamed xajku tegaya ayaa shaam iyo ciraaq iyo yaman iyo xijaas oo dhan iyo masar meel walba waa laga yimi intii ummadda islaami joogtay rasuulku sala allahu alayh wasalam dadku la hadlay dabeedna markuu dadkii la hadlay ee uu wacdiyey ee uu khayr adduunya iyo mid aakhiraba u sheegay ee wixii ka xaaraana iyo wixii u bannaan uu nebigu u sheegay ayuu nebigu wuxuu dadkii ku yidhi ilaahay wii kiin weydiinayaa famaadaa antum qaa'iluun maxaa odhan doontaan markaa ilaahay is hortaagtaan ilaahay wii kiin weydiin doonaa wuxuu odhan doonaa nebiyullaahi maxamed diintii aan u soo dhiibnay iyo xaqii aanu ku soo dejinnay ma idin soo gaadhsiiyey buu ilaahay idin odhan doonaa famaadaa antum qaa'iluun maxaa odhan doontaan bu nebigu alayh isalatu wasalaam markaase waxay dhahay nashhadu annaka ballaqta wa addayta lamaana waxaanu ka markhaati kacaynaa inaad nebi maxamedow aada xaqii ilaahay kugu soo dejiyeyna soo gaadhsiisay sidii lagugu soo dejiyeyna isagoo saafi waa noo soo gaadhsiisay waxa weeyaan ammaanadiina aada gutay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi allaahuma fashhad allaahuma fashhad allaahuma fashhad wa kaana yarfacu usbuucahu sabaaba ila asamaa'i wayunkituhaa ila annaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam fartiisaa sabaabada ama murdisada aynu idhaahno ayuu nebigu kor u qaadaayey wuxuu lahaa allaahuma fashhad dadkaanu ku foorarinayay marna samaduu ku ishaarayay marna dadka ayuu allaahuma fashhad allaahuma fashhad saasuu lahaa nebigu alayh salatu wasalaam maxay ku tusinaysa ilaah uu markhaati gashanaya inuu xaggee kaxiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabi saxaabadiisa ka mid ah u yimi deedna wuxuu ku yihi nebi maxamedow inan yaroo jaariyada oo addoon aan lahaa ayaan ayaan ku gefay marka maxaan sameeya rasuulku sal allau alay waslam wuxuu yihi u yeedh u yeedh wuu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam inantii yarayd ayuu su-aalo weydiiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi ayna allah ilaahay xagguu inaga xiga xadiiskaasina muslim buu ku yaala ayna allah su-aal nebigu markuu leey ayna allah ma jihada ilaahay uu inaga xigo uu weydiinaya mise wax kale la weydiinaya su-aashu maxay ku saabsantay jihay ku saabsantay ya mambaase wadadeedu haddii xaggay inaga xigta hadduu qofku idhaahdo wuxuu ku weydiinayaa meeshay mambaas jihadii mambaasi kaa xigto sooma su-aasha sababta aan idiin weydiiyey waa waa fahmi doonta nebigu sal allahu alay waslam wuxuu kuhi ayna allah ilaahay xagguu inaga xigaa ninka su-aa jaariyadaa su-aasha ayaa weydiinaya nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam nebi maxamedna maxaynu isku waafaqsannahay inuu yahay afdalu khalqi illaahi caza wajal ilaahay khalqigiisa uu ilaahay abuuray awalin iyo aakhirin inuu isagu ugu fadli badan yahay ayib waxaa kaloo isku waafaqsannahay inuu aclamu aclamu alkhalqi billahi yahay khalqiga cid ilaahay taqaano nebi maxamed uga aqoon badan inaana jirin khayru khalqillahina inuu yahay ayna allahu uu nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasa waxay ku tiri fi samaa ya kutub rag culimo ay leeyihiin ya oo caqiidadaas ay jaariyadaasi ku jawaabtay wax khilaafsani ku yaallaan ba jira oo waxay ragga qaarkood taagan yihiin ilaahay laysm su-aalaha mamnuuca waxaa ka mid a inaad tira ayn allah ayn allah inaad tiraa waa su-aal qalada waayo ilaahay meeluu inaga xigaa meel mucayan u ilahay naga xigaa ma jirta ilahay marka ayn allah waa qalad ayib hadalka haddaynu yaro dhuuxno qaladkaasi yaa lagu xukumaya macnaheedu waxa weeyaan su-aasha nebigu ala yaa ohan kuma odhan kara su-aasha nebigu uhi ayna allah waa qalad kuma odhan kara fi axad yastatic min hada abadan nebigu wuxu uhi ayna allah waxay tiri inantaa yari fi samaa addoon baan ahay ilaahu inaga sarreeya bay tiri nebigu wuxuu ku uhi man ana anigu yaan ah waxay ku tiri anta rasuul اllah ilaahay rasuulkiisii baa ta rasuulku sal اllahu alay wasalam wuxuu kuhi actiqhaa fainaha muumina xoree waa mid ilaahay rumaysanay ayuu kuhi nebigu alayh isalaatu wasalaam limaada qoorta la xoraynayo maxaa shardiga qur-aanka waxaa kusoo aragtay qoorta la xoreynaya inay noqoto maxay inay muuminad noqoto ayaa la shardiya cidqu raqabatin muumina nebigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu uhi actiqhaa fa inahaa muumina waa mid ilaahay rumaysane xore naam marka waxaa qalad ah in qof muslim uu yidhaahdo ilaahay ayna allahu la odhan maayo waxaa qalad ah inuu qof muslim yidhaahdo su-aasha in la isweydiiyaa waa baatil ama waa caqiida xumo nebigu calayhi isalaatu wasalaam way ka sugan tahay xadiiskaana culamada qaar baa kutub kelidii ka alifay si ay u caddeeyaan hubuudkiisa iyo sugnaantiisa waana xadiis sugan oo aan shaki lahayn naam waxa uu yihi dahabi raximah llah dahabi madhabkiisa waa maxay hal kana min ashawaafic wala kana min alxanaabila wala min alxanafiya walmalikiya wala laysa lahu madhab imaamu dahabi raximah llah waa min waa min culamaai lmuslimiin waana raggii weliba taarikhda islaamka ku takhasusay ama xoogga saaray waana min culamaai shaaficiya wuxuu yidhi fi lkhabari masalataani imaamu dahabi wuxuu leeyahy kitaab aada u qiimo badan oo la idhaha kitaabu lculuw kitaabu lculuwi waa kitaab min ajwadi maa ulifa fi hadihi lmasala waa masaladan kutubta laga qoray kitaab kutubta ama kitaabka ugu qiimaha badan wey waxaa ikhtisaariyey sheekhu اlalbani raximah اllah mukhtasar اlculuw lilcaliy اlgafaar alculuw lilcaliy اlgafaar baa la idhaha kitaabka waana matbuuc waana mawjuud adilo aada iyo aada u badan oo kitaabka ka mid a sunnada ka mid a ayuu ka hororiyey wuxuu yihi fi hada alkhabari masalataani ixdaahumaa sharciyat qowl lmuslimi ayna allah وثانيهما قول المسؤول في السماء فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلي خبر كان لما مسألة شرعية كسوغانو waxa weeyaan masala masale sharciya ku- laba masalaa ku suganoo midkood sharci tahay oo ah inay bannaan tahay in- in la yidhaha ayna allah masalada labaadee ku sugan nooc weeye inay bannaan tahay in lagu jawaabo allahu fi sama faman ankara haatayni almasalatayn ninka labada masale diidaa fainamaa yunkiru cala almustafaa sala allahu alayh wasalam nebi maxamed unbuu wax ku inkiraya ya nacam Een, nusuusta ku tusinaysa ilaahay inuu inaga sarreeyo waxaa ka mid ah nebigeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi sida saxiixa ku sugan idaa daca arajulu imra'atahu ilaa firaashihi faabat nebigu wuxuu uhi hadduu midkiin ama midkiin uguma yeedhayo ehelkiisa ee, gogashiisa isagoo raba wixii ilaahay uu u xalaaleeyey ha- ilaa haddii ay intuu u yeedho ay diido gabadhaasi ninkeeda ay xaqiisii siin weydo ilaa kaana aladii fi samaai ilaa kaana aladii fi samaai qadbaan ilaa waxay beridaa iyadoo allaha samada ku sugani uu u cadhaysan yahay buu nabigu calayh salaatu wasalaam cadho ilaahay bay ka faa'iday marka nusuusta baabka kusoo arortay waa nusuus aada iyo aada u badan waana nusuus halkan aynu ku koobayn laakiin barhkoodun baynu ayaynu tilmaanay culuwiga ilaahay saddex nooc weeye culuw llaahi calaa calaa khalqihi waa saddex nooc waa culuwu daat iyo culuwu lqahri iyo culuwu lqadri waa culuwu daat iyo culuwu lqadri iyo culuwu lqahri saddexdaa culuwi saddexdaa nooc oo culuwiga ka mid ah waa inaad kala fahanto culuw daat waxa weye ilahay inuu daatadiisa inooga sarreeyo culuw lqa- een, qadrina waxa weeye ilaahay inuu cid walba ka cadamo iyo sharaf badan yahay culuw lqaarina waxa weeye ilaahay huwa algaalibu walaa yaglibuhu axad وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير marka ilaahay cid ka qaalib noqotaa ma jirto cid la qadarina ma jirto ilaahay jala wacalaa waa ka ilahay yihi wahuwa alcaliyu alcadiim waa culuw alqadr culuw daat macnaheedu waa maxay culuw daat waxa weeye ilahay inuu daatadiisa inooga sarro nusuusta culuwiga ku soo aroortay saddexdaa macnaba way wada sheegaysa nimanka mukhaalifiinta ahlusunna khilaafay way sugayaan culuw lqadri iyo culuw lqahri laakiin maxay diidan yihiin culuw daat bay diidan yihiin daatadiisa ilahay inuu inooga sarreeya ayay diidan yihiin daatadiisa inuu ilahay inooga sarreeyana nusuusta aynu tilmaanay iyo kuwo kale oo badan ayaa waxa weeyaan sugaya masalada sheekhu uu sheegay ee, istiwaa ullaahi calaa carshihi inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeyo nusuus badan baa kusoo aroortay nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah horta toddobada aayadood ee qur-aan kusoo arooray waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina allaha kataba maqaadiira alkhalqi qabla an yakhluqa asamaawaat bikhamsiina alfa sana fahuwa cindahu fowqa carshihi ilaahay waxa uu qoray khalqigiisa maqaadiirtooda iyo waxa ka dhex dhici doona iyo eh, maaragtay uu jaangooyey maqaadiir alkhalqi oo dhan intaanu samaawaadka iyo dhulalka abuurin bikhamsiina alfa sana konton sano konton kun oo sano ka hor nebigu wuxuu uhi maqaadiirta ilaahay uu qoray kitaabkii lagu qoray ilaahay agtiisuu yaallaa fowqa carshii baanu yaallaa carshigu culimmadu waxay idhahdeen samaawaadkaba waa ka sarreeya marka masaladaasi waa masalo ahlu sunnati waljamaaca ay sidaas isugu waafaqsan yihiin oo aanay ku kala baydhin may ku kala baydhin raximahum llah abu cuhmaan asaabuni wuxuu leeyahy kitaab la dhaha caqiidatu salafi asxaabu alxadiis waa min culamaai shaaficiya hadda warkiisa dhegeysa wuxuu uhi wayactaqidu ahlu lxadiid ويشهدون أن الله فوق سبع سماوات على عرشه كما نطق به كتابه تبدنا آية عيدة كبدنا القرآن كم ذو ثم قال وعيو وعلماء الأمة وأعيان, وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون له ذلك يثبتون له ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب في خبره ويطلقون ما أطلقه الله من استوائه على عرشه ويمر ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من ع- وما يذكر إلا أولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به wuxuu yidhi culimmadii islaamku waxa ay sugayaan inuu ilaahay jala wacalaa toddobada samaba ka sarreeya carshigiisana ka sarreeyo culamaa ulumma iyo acyaanul a'immana masaladaasi waa masalo aanay ku kala bayrin buu leeyahay lam yakhtalifuu fi ana allaha tacaala calaa carshi inuu ilaahay carshigiisa ka sarreeya iskumay khilaafin oo kumay kala bayrin wa carshuhu fowqa samaawaatihi carshigiisuna wuxuu ka sarreeyaa samaawaadkiisa yuhbituuna lahu maa ahbatahu allahu tacaala ilaahay wuxuu sugay bay sugayaan wuxuu ilaahay sheegayna waa rumaynayaan ilaahayna waxay u rumaynayaan hadalka uu yihi alraxmaanu cala arshi istawa waana ariiqadii culimmadii raasikhiintaha ay ku socdeen buu leeyay masaladan waa masalo culimmada sunnadu aanay ku kala baydhin culimada warkaa sheegay abuu cuhmaan sheegay waxaa lami waxaa ka mid ah dee xumeydi oo shaafici ardaygiisiiya waxaa ka mida musani oo mukhtasar imaam musani kitaabka caanka ah ee culimada shaaficiyadu ay aadka u dul degeen ee aadka u qiimo badan ee imaam shaafici laga qoray ninkii qoray waa musani musani wuxuu leeyahy risaale aada u qiimo badan oo la yidhaahdo sharxu sunna wuxuu kaga warramayaa caqiidadii culamadii islaamku ay ay ay aaminsanaayeen gaar ahaan macalinkiisii imaam shaafici iyo isagu wixii u aaminsanaa buu kaga warramay marka caqiidada ku saabsan ilaahay meel walba wuu jooga caqiido oo daatadiisu ilaahay meel walba u jooga caqiido isla culamadii islaamku ay aaminsanaayeen maaha waa caqiido ay keeneen niman munxarifiin oo waddadii saxda ahayd ka bare ahlu sunnati waljamaca walaalayaal iyagoo aaminsan ilaahay inuu daatadiisa samaawaadka uga sarreeyo waxay aaminsan yihiin ilaahay cilmigiisu inuu meel walba gaadhay marka waxaynu leenahay ilaahay daatadiisa carshigiisu uga sarreeyaa wa cilmuhu fii kulli makaan cilmigiisuna meel walba waa gaadhay waay cabdullaahi ibnu imaamka la idhaha isxaaq ibnu raahwe iyo cabdullaahi ibnu mubaarak waxaa ka ansaxday inay yidhaahdeen markay ilaahay ka warramayeen huwa calaa carshihi baayinun min khalqihi ilaahay carshigiisa waa ka sarreeyaa khalqigiisana waa ka baxsan yihi kuma dhex jiro ya nafs alkalaam waxaa ka soo aroortay abu isxaaq isxaaq ibnu rawiya waa saaxiibu imaam axmed laba boqol iyo sideed iyo soddonka hijir ku dhintay ninka la dhaha cabdullahi mubaarak waa imaam la yidhi jamaca allahu lahu alkhayra kullah ilaahay khayrka dhammaantii buu u jamciyey boqol iyo koob iyo siddeetanka hijri ku dhintay waa intaan bidacan iyo wax badan oo kamid i ashaacira intaanay imanba wey ayaa waxa uu leeyahay cabdullaahi ibnu mubaarak allahu fowqa asamaai asaabicati calaa carshi ilaahay samada toddobaad buu ka sarreeyaa carshigiisa baa-inun min khalqihi khalqigiisa ilaahay waa ka baxsan yihi wa qudratuhu wa cilmuhu bikulli makaan ilaahay qudradiisa iyo cilmigiisuna meel walba waa jooga oo ilaahay cilmigiisa iyo qudradiisu meel walba waa gaadhay laakiin ilaahay daatadiisa wuxuu uga sarreeya xaggee carshigiisa nin baa su-aashaa weeye imaam axmed baa saa lagu yidhi markaasuu yihi nacam huwa calaa carshihi ilaahay carshigiisu ka sarreeya laa walaa yakhluu shayun min cilmihi cilmigiisa iyo ogaalkiisa shay ka baxsanayaana ma jirto isagoo khalqigiisa ka sarreeya ayuu dhammaantood la socdaa ilahay qur-aanku taa ku tilmaamay wuxuu yihi imaam lama wuxuu yihi maxaa dhahay musani musani jallat sifaatuhu an shubahi an shibhi jallat sifaatuhu can shab shabahi اlmakhluuqiin ilaahay sifaatkiisu waxay ka ka ka reeban ama ka sarreeyeen inay khalqigiisa shabahaan ilaahay khalqigiisa ma shabaho caalin calaa carshihi ilaahay carshigiisu ka sarreeya baa-inun can khalqihi khalqigiisana ilahay kuma dhexto subxaan allah culimada islaamku waxay yidhahdeen sidee loo odhanayaa ilaahay daatadiisa meel walba waa joogaa ya waxaynu isku waafaqsannahay inaanu qof muslima aanu odhan karin ama caqiidiisa ka mid ahayn ilaah in la idhaha kudaafadaha iyo meelaha qaaduuraadka iyo meelaha kharibaynaya qofku uu isagu naftiisa uga uga cararayo in la dhaha ilahay u joogo daatadiisa u joogo qalad wey idan ilaahay daatadiisa khalqigiisa waa ka sarreeya toddobada samaba carshigiisa ka sarreeyuu ka sarreeya laakiin ilaahay meel walba cilmigiisa iyo qudradiisu waa gaadhay wax khalqigiisa ka mid oo ka qarsoonna ma jiro waxa uu yidhi ibnu khusayma raximah llah man lam yuqira biana allaha tacaala calaa carshihi man lam yuqira biana allaha calaa carshi istawaa fowqa sabca samaawaat ninka aan qirin inuu ilaahay khalqigiisa ka sarreeyo toddobadiisa samana ka sarreeyo faa-ilun min khalqihi ilaahay khalqigiisa inuu ka baxsan yahay ninka aan qirin fa huwa kaafirun weeye yustataabu waa gaal oo waa laga toobad aqbalayaayo waa la waa la toobad weydiinaya yustataab fain taaba hadduu toobad keeno wailaa duribat cunuquhu hadduu toobad keenana ahlan wasahlan hadduu toobad keeni waayana kurkaa laga goynayaa buuri wa ulqiya fii masbalatin la aasi maayo maqaabirta muslimiinta lagu aasi maayo meelahaasaa lagu tuuraya lianlaa yata-adda biriixihi ahlu lqiblati wa ahlu dimma si aan dadka muuminiinta ahi aanay ugu udhib u dhibsanin maaragtay haddii lagu agaaso lagu agaasi maayo wuxuu tilmaamaya imaam ibnu khuseyma wuxuu leeyahay uma cuntamay ilaahay caza wajalla in la yidhaahdo in la yidhaahdo ilaahay jalla wacalaa meel walba waa jooga subxaan allah waa caqiido aada u qaldan khilaafsanna kitaabkii ilaahay khilaafsan sunnadii rasuulka khilaafsan a'imadii muslimiintu meeshay mareen khilaafsan caqiidadii saxaabada caqiidadii saxaabada inay khilaafsantahy waxaa u daliila cabdullaahi ibnu cabaas waa xabru haadihi lumma xabru haadihi lumma nebigaa u duceeyey ummaddan dadkeedii ugu cilmiga badnaa buu ku jiray rasuulkaa cilmi badan ilaahay u weydiiyey wuxuu u yimi cabdillaahi ibnu cabbaas ummunaa caaisha umu lmu'miniin oo naftu ka gurmayso ayuu u yimi markaasu wuxuu ku yidhi khayr badan hooyo ku bushaarayso saa waxaabaad u socotaa oo aad ka daba tegaysaa nebi maxamed oo aada afa u ahayd iyo saxaa iyo waalidkaa iyo saxaabadiisii wanaagsanayd ilaahay wuu wuu wuu maaragtay ku sharfay khayr badanna ilaahay waa kuu jamciyey sharaftu ilaahay ku sharfayna waxaa ka mid buu ku yihi hooyo ana allaha bara'aka min fawqi sabci samaawaatihi inuu ilaahay kaa beri yeelay kaa soo beri yeelay markii xumaan lagugu ganay toddobada samo dushooda inuu ilahay kaa soo beri yeelay hada cabdullahi bn cabaas hadihi caqiidatu asxaabi rasuuli illahi sala allahu alay wasalam abu bakar kadalika saasoo kale laga soo naqliyey jamac haayilo iyaga ka mid ah saasoo kale laga soo naqliyey mithaal baan uga jeeda abulqasim atabaraani waa rajul macruuf waa min culamaai sunna wuxuu leeyahay saddex kitaabo axaadiista nebiga calayh isalaatu wasalaam uu ku ururiyey waxaa la idhahaa almacaajim athalaatha ama macaajim alimaam atabaraani almucjam alkabiir walmucjam alawsat walmucjam alsagiir kitaab buu leeyahay kitab lahaa kitaabu sunna saddex boqol iyo lixdankii hijri ku dhintay wuxuu yidhi wuxuu kitaabkiisaas ciwaan canaawinta ku jirta ka mid ah baabu maa jaa fi istiwaaءi illahi calaa carshihi baayinu min khalqihi alimaam abu zurca waa abu xaati alraaziyeyn oo aynu nidhi xume sheekha aynu kitaabkiisa akrinayno xumeydi ardaydiisii weeyaan waxaa caqiidadii ay inankooda ay u sheegeen cabdiraxmaan bin abi xaatim markii uu yihi caqiidadii culamadii sunnada ee gobolladii iyo wadamadaa soo marteenee masr iyo xijaas iyo ciraaq iyo shaam caqiidadii toosnayd ee culammadii toosnayd ay haysteen bal aabba ii sajila oo ii yeedhiya waxyaaba u yeedhiyeen waxaa ka mid ah wa ana allaha calaa carshihi baayinu min khalqihi kamaa wasafa kamaa wasafa bihi nafsahu fii kitaabihi wa calaa lisaani rasuulihi maxay ku dhahen waxaad rumaysaa ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeyo khalqigiisana ka baxsan yahay siduu ilaahay naftiisa ku sifeeyey nebigiisuna ku sifeeyey bilaa kayfa ilaahay khalqigiisa siduu uga sarreeyo kayfiyadeeda isagaa yaqaano inagana elooma dira baa lagu garan mayno waxaan warkayga caawa ku khatimayaa waxaa jira aayado ay daliishadaan dadka qaarkood ay isku dayeen inay u daliishadaan inuu ilaahay meel walba joogo inuu ilaahay meel walba joogo waxaa ka mid ah aayadahaas aayadda qur-aanka ilah wuli wahuwa aladii fi samaa'i ilaahun wafi lardi ilaahun wa huwa alxakiimu alkhabiir aayaddaasi dadka qaarkood waxay isku dayeen inay idhahdaan waxay ku tusinaysaa inuu ilaahay meel walba joogo wa huwa aladii fi samaai ilaahun wa fi lardi ilaah ha marka ilaahay dhulka iyo samadaba waa joogay daatadiisu labadaba uu joogay jawaabteedu waxay tahay culimmadii islaamka saxaabadii rasuulka iyo taabiciyiintii iyo a'imadii ka dambeysay taabici taabiciintii kuwii ka dambeeyey shaafici imaamu axmed abu xaniifa keyrkood aayaddan siday u fasireen in baynu eegeynaa aayadduna dee luuqad carbeed bay ku qorantay waxay ku fasireen qataade iyo keyrkiiba culimmaduna kumay khilaafin in aayadda macnaheedu uu yahay wa huwa aladii fi samaai ilaahun wa huwa aladii yucbadu fi samaai wa yucbadu fi lardi waa allah ilaahay waa ka samadana lagu caabudo xaq aad dhulkana xaqnimo loogu caabudo wa huwa aladii fi samaai ilaahun wa huwa aladii yucbadu fi samaai wa fi lardi ilaahay waa allaha lagu caabudo samada dhulkana waa ka lagu caabudo cid labadabana isagunbaa xaq lagu caabuda ciddii ka soo hadhay ee dhulka lagu caabudo ee aan ilaahay ahayn gaalnimaa lagu caabuda xaq laguma caabudo marka miyay isdiidaysaa in la idhaa ilaahay way naga sarreeya iyo samad iyo dhulkaba ka xaq lagu caabudo weeyaan isagu iska hor imanaysa iskama hor imanayso waxyaaba cajaa'ibtay culimmada sunnadu sheegeen markay dadka qaarkood wax fahansiinayeen waxaa ka mid ah dadka qaarkood baa waxay istijaabi kari waayeen ilaahay waanu inaga sarreeyaa cilmigiisuna meel walba waa joogaa khalqigiisa meel walba ilaahay wuxuu kula socdaa cilmigiisa xeesha dheer leh cilmigiisa xeesha dheer leh ayuu ilaahay khalqigiisa kula socdaa isagoo toddobada samaba ilaahay ka sarreeya markaas ahlulcilmigu si ay ugu soo dhoweeyaan fahanka ayaa ilaahay khalqigiisa isagoon shabihin oo aanay ilaahay khalqigiisa ku shabahayn ayay mihaal makhluuqaadka ka mida u sheegeen waxaa la yidhi bal makhluuqaadkaanu idin tusaynaa waxyaabaha qaar ka suurto galay iyadoo aanu khalqigii ilaahay khalqigiisa shabihin habeen dayixu waanu inaga sarreeya meel walaad maraysana dee waad arkaysa ya waana waana makhluuq min eesh min makhluuqaat illahi caza wajal kadalika cadceedda adduunka meeshaad ka joogtabaa hadday cadceedi jirto dushaaday taaganta haddaad guclaysay iyo haddaad hayar socotay iyo haddaad baabuur saaran iyo haddaad diyaarad saaran tahay waa is aragtaan iyada iyagu marka shaygu inuu kaa sarreeyo bay culimmadu idhahdeen wa fii nafsi alwaqti uu meel walba joogo makhluuqaadka ilaahay qaarkood bay ka suurto gashay famaa baaluka billaahi maxaad ilaahay mooda allii iyaga abuuray macnaheedu macnaheedu maaha ilaahay dayaxa iyo qoraxdu shabaha maaha abadan qoraxdu iyo dayaxdu ilahay waxba kama shabahan macnaheedu waxa weeyaan waa taqriib inaad wax ku fahantaan lagugu soo dhawaynaya waanu isticmaalay nebigu usluubka noocaasa waxaynu soo marnay habeen saddexaad sax inay caqiidada dadyooga muslimiintaa ee waddadii nebiga haye saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo nebi maxamed waddadoodii haye ka mid tahay in ilaahay muuminiintu ay arkayaan qiyaamahaas adiladii aynu sheegnay waxaa ka mid ahaa axaadiis ay wariyeen jariir ibnu cabdillahi albajali iyo abu saciid alkhudri iyo abu hurayra iyo saxaabo kale soddon saxaabi ka badan baa axaadiistaa wariyey waxaa ku jirtay nebigu inuu ku yidhi saxaabada inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna alqamara leylata albedri laa tudaamuuna fii ru'yatihi idinku waxaa arki doontaan rabbigiin markaa aakhiro laysla tago rabbigiin baa arki doontaan sida aad u arkaysaan rabbigiin waxaa u arki doontaan sida aad u arkaysaan dayax shan iyo tobana sidaad u arkaysaan oo aanu barhkiin barhka kale ugu cidhiidhyayn iyo hebelo iga durug aan arkay aanay jirin saasaa u arkaysaan rabbigiin buu nuuli sidaa u arkaysaan buu nebigu uhi qorax aanay ka sokaynin daruuro ayaa rabbigiin u arki doontaan buu nebigu alayhi salaatu wasalaam macnaheedu ma waxa weeye nebigu ma labada aragtinimo ayuu isku shabahayaa mise labada shay ee la arkayuu isku shabahaya nebigu labada aragti buu isku shabahaya laakiin labada shay la arkaya waa laba shay oo aad u kala duwan waa khaaliq iyo iyo makhluuq nacam aayadda kale dariishada nimankaasi waxaa ka mid ah wa huwa allahu fi اsamaawaati wa fi اlardi yaclamu sirakum wa jahrakum suuratu ancaam waxaa ka mid ah aayaadka ay deliishadeen aayadda suuratu xadiid ku jirta ee maa yakuunu min najwa alaaatin ilaa huwa macahu aayaadkaas waxaaynu wixii culimadii tafsiirka islaamku ka yidhaahdeen sheegi doonaa darsigeenna soo socda subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk